bsmi اllahi الرaxmn الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlmuأlif raximah اllah tacalى fasl wyustaxab an takuna alqira'aة fi makani nadiifi mukhtaar waxaan soo haynay kitaabkii atibyan fi aadaabi xamalaةi اlqur'an waxaan ku dhex jirnay fii aadaabi alqiraa'ati qiraa'ada aadaab ku saabsan iyo axkaam waxa uu yidhi mu-alifka wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an takuuna alqiraa'atu qiraa'adu inay ahaato fii makaanin meel nadiifin nadiif ah mukhtaarin yacni la doortay walihada istaxaba jamaacatun saa darteed waxay sunneeyeen jamaaco min alculamaai culamada ka mida alqiraa'ata fi lmasjid in qiraa'ada la akriyo qur-aanka masaajidka dhexdiisa lagu akriyo likownihi likowni lmasjidi masjidka inuu yahay darteed jaamican mid urursaday oo kulansaday lilnadaafati nadaafad iyo wa sharafi lbuqcati iyo meeshaas buqcadaas sharafteed yani meesha uu ku yaalo sharafteeda inuu kulansaday lanna xadiidkii nabiga muslim oo warinaya wuxuu ahaa afdalu lbiqaaci masaajiduhaa dhul waxaa ugu fadli badan masaajida wa sharu lbiqaaci aswaaquhaa dhul waxaa ugu shar badan suuqyada marka masaajidku wuxuu kulansaday dahaaro nadaafad iyo inuu yahay kownuhu ashrafa biqaac wa muxasilan mid kulansanay mid keensanayana inuu yahay xasilinayo lifadiilatin ukhraa fadiilo kale wahiya alictikaafu masaajidka fadli kalena waa keena fadliga uu keensanayana waxa ay tahay ictikaaf oo inta aad ku jirta haddaad ictikaaf niyeysato waad gaaraysaa ajar baa laga helayaa masaajidana lagu ictikaafaa marka meel daahira ictikaaf ku xasilaayo afdalu lbiqaacna ah maa masaajida fa inahu yanbagii waxaa habboon likulli jaalisin qof kastoo fariisanayo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa an yanwiya inuu niyeysto alictikaafa ictikaaf sawaaun waxaa isku mida kahura juluusuhu fadhigiisa badnaayayaa ow qalla ama yaraayayaa waqti yar ha fadhiyo ama waqti badan inuu iska niyeysta ictikaaf bal yanbagii waxaa habboon awala dukhuulihi gelitaankiisa marka ugu horeyso almasjida uu galayaba an yanwiya inuu niyeysto alictikaafa ictikaaf wahada aladabu aadaabtan yanbagii waxaa habboon an yuctanaa bihi in laysku kallifo wayushaaca dikruhu sheegiddeedana in la faafiyo oo dadka fadiilada ictikaafka loo sheego si ay wax uga helaan ajar wayacrifahu ay ogaado assigaaru kuwa dadka yaryar waalcawaamu iyo dadka caamada ah fa inahu mimaa yuqfalu canhu waa waxyaabaha layska iloobo ayuu yiri oo ajar badanna oo ku jiro marka dadka caamada iyo ilmaha dadka yaryariba inay ogaadaan masjidka marka ay soo galaan baa iska ictikaafaan ictikaaf ha niyeystaan qur-aankii ha ku dhex akhriyaan sidaa marka in la ogeysiiyo wa ama alqiraa'atu fi lxamaam marka meelaha wax lagu akriyo ayuu rabaa inuu ka hadlo wa ama alqiraa'atu qiraa'ada fi lxamaami lagu akriyo xamaam waxaa la yidhahdaa meesha biyaha kulul leh oo loo aado qubayska dadku inay ku dabaashaan ama ay ku qubaystaan hadda musqul looma jeedo meeshan alxamaam waa meelaha biyaha kulul leh ee dadku ay u tagaan inay xoogaa caafimaad ku helaan ama ay ku dabaashaan ama ay dhidid ku helaan dhulkan shaam iyayna aada ugu badnaa jirtay oo dhulkan xijaaz iyo maa laga aqoonin shaam iyo meelahaasay ku badnayd wadamadan yurubna waa dabcan waa taqaanaano way leeyihiin ayaga laftirkooda meelo noocaas oo kale ah ayb waama alqiraa'atu fi lxamaami faqad ikhtalafa asalafu a'imada salafka way isku khilaafeen fii karaahatiha in qur-aan lagu aqrin karo karaahadeeda faqaala asxaabunaa innaga asxaabteenna shaaficiyada waxay yidhaahdeen laa tukrahu lama karaahaysto way bannaan tahay wanaqalahu alimaamu waxaa soo guuriyey imaamkii almujmacu calaa jalaalatihi weynaantiisa lagu ijmaacsanay abu bakr bn lmundir alxaafid abu bakr moxamed bn ibraahim almacruufu bibni lmundir weyaan dhowr kitaab uu leeyahay oo kale ah mid yar ayuu leeyahay aliqnaac la yiraahdo midka weyn oo la yiraha alishraaf ayuu leeyahay mid kasii weyn oo la yiraha alawsad oo aan dhammaystirnayn buu leeyahay kutubtiisu marka way badan yihiin tafsiirna waa leeyahay waana nafci badan yihiin kutubihiisa culimada marka ay mas'alo fiqiya rabaan inay ka sheekeeyaan sida ay ugu isugu khilaafeen salafka iyo a'imadana isaga ayaa qofka ugu horeeyo badanaa la fiiriyo oo laga soo guuriyo khilaafka iyo waxyaabahaas waa isaga marka masale haddaad rabto maalan inaad ogaatid in laysku khilaafay iyo in kale awsadka iyo ishraafka iyo marka aad fiiriso saxaabadow kasoo bilaabaa taabiciinta a'imadii islaamka waa meesha laga fiiriya khilaafka iyo sida ay masalada loogu kala tegay kitaab kaloo yarow wuxuu leeyahay leera alijmaac oo uu ijmaacaadka ku qoray afar kitaab waay marka alijmaac alawsad alishraaf iyo aliqnaac intaba marka waxyaabahaasuu ka qoray ayb badanaa marka alimaamu nawowi waxaa la yihahdaa isaga ishraafkuu kasoo guuriyaa haddii uuba yiraahdo qaala bnulmundir iyo m ishraafkuu kasoo guuriyaa ayb haddana waa ta halkan uu ku sheegayaba karaaha la-aanta marka waxaa soo naqliyey buu yidhi imaamkaas lagu ijmaacsan yahay jalaaladiisa iyo weynaantiisa abubakri bnu lmundir fi lishraaf ayuu kusoo guuriyey can ibraahima annakhaciy ayuu kasoo guuriyey iyo wa maalikin iyo imaam maalik wa huwa qowlu cataa waana cataa bnu abi rabaax taabicigaas sida uu ku tegey ayb dadka beryahan dambe himadoodu waa iska liidataa ama waa iska gaabatay masaa-isha khilaafkooda waxaa laga yaabaa inay u nisbeeyaan culummo dambe oo mucasiriina oo la yiraahdo sheikh hebel iyo sheikh hebel masaladan waa isku khilaafsan yihiin oo aynan fiirinin saxaabadii iyo dadkii waaweynaa aynan fiirinaynin kaanamaa yacni dadkii marka arrintaas waxay keenaysaa culummo marka la yiraah iyo a-imaba inaynan u aqoonin dadkii hore oo ay dadkan dambe keliya un u yaqaanaan oo casrigan iyo aan soo gaarnay marka culummadan dambe oo casrigooda aan soo gaarnayna waa culumo waa weyn kuwa ka horeeyeyna waa jiraan oo ay tahay in aan aada u feerinno aqwaashooda iyo wararkooda ayb imaam maalik marka iyo ibraahimu naqaci iyo cataa ayaa sidaas ku tageen karaaha ma aha marka waxa la ysugu khilaafayana waxay tahay meeshaas xamaamka waa meel xoogaa dharka lagu dhigto oo dadku laga yaabo cowradooda iyo wax inay kaay muuqato marka la qubaysanayo iyo markaas waxaa la isleeyahy armaa meeshaas xoogaa qur-aanka wax uga yimaadaan khilaafka waxa keenaya intaas waaye ee xamaamku maahan meeshan lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo oo musqusha annaga aan u naqaano ma aha ayb wadahaba ilaa karaahatihi xamaamka in qur-aan lagu aqriyo karaahadeedana waxaa ku tegay jamaacaatun jamaacaad minhum waxaa ka mida caliy bnu abi aalib radia allaahu canhu rawaahu canhu bnu abi daawuud ibnu abi daawuud ayaa ka wariyey waxakaahu bnu lmundir wuxuu ka sheegay can jamaacatin min ataabiciin jamaaca taabiciinta ka mida minhum abu wail shaqiiq bnu salma abuu waail shaqiiqun shaqiiq ibnu salamata ah saasuu u qoray hamzada marka uu dhigay waa rasmi ahaan waa u qoray ayb hadii la doonana waa la ridi karaa laakiin markaas shaqiiqu bnu salama ayay noqone ayb abu waailin shaqiiqun ibnu salamata ahaa washacbiyu caamir bnu sharaxiil ashacbi walxasanu lbasriyu wa makxuulun wa qabiisatu bnu du-ayb raggaasaa ka mid ahaa iyaguna way karaahaysteen waraweynaahu ayda can ibraahima annakhaciy na waa ka warinay ayb oo daarimi ayaa soo saareen waxakaahu asxaabunaa waxay ka sheegeen can abi xaniifata radia allaahu canhum ajmaciin aimadaana waxay ku tageen in laga fiican yahay oo laga wanaagsan yahay xamaam in lagu aqriyo qur-aan qaala shacbiyu tukrahu qiraa'at lqur'aani qur-aanka akhrintiisa alla kahdaa fi halaathati mawaadica saddex meelood alxamaamaati meelaha xamaamaadka biyaha kulul dadka ay u aadaan inay ku qubaystaan iyo walxushuushi meelaha kaadida iyo saxarada taallo oo musqulaha ayb wa beyti raxaa iyo shiidka gurigiisa wahiya taduuru iyadoo wareegeyso yacnii meesha shiidka iyo wax lagu shiido marka ay makiinada ama shiidkaas uu wareegayo iyadana leanna waxaa laga yaabaa inaan la maqli karin qur-aanka ama maqlidiisuba ay dhib badan tahay ayb wacan abi maysarata qaal laa yudkaru allahu tacaala alle lama xuso ilaa fii makaanin ayibin ilaa meel wanaagsan maahane meel daahira oo wanaagsan maahane alle laguma xuso meel kale wallahu aclam wa ama alqiraa'atu fi ariiqi yani dariiqa oo lagu akriyo jidka dhexdiisa qur-aan ma lagu akrin karaa falmukhtaaru sida la doortay annahaa jaa-izatun waa bannaan tahay gayru makruuhatin karaahana ma aha idaa lam yaltahi saaxibuhaa qofka akhrinayo haddii uunan mashquulayninoo waxa jidka uu ku arkaayo iyo waxyaabahaas haddii uunan ku mashquulaynin fa in iltahaa canhaa hadduu qiraa'ada ka mashquulayo kurihad waa la kahdaa kamaa kariha nabiyu sal l ly slama nabigu sida uu u kahday alqiraa'ata akrinta linnaacisi qofka gam-ayo ee loloonayo sida uu nabiga ugu kahday makhaafatan min alghalad cabsi laga cabsanayo gef iyo waxaa inuu ku dhaco darteed qofku markuu gam-ayo qiraa'adii waa laga reebay ee markan uu dariiq joogo oo mashquulsan yahay wax uu indhihiisu arkayaanoo qiraa'adiiba uu ka mashquulayo iyadana sidoo kale waay ayuu leeyahay ayb warawaa bnu abi daawuuda can abi darda radia allahu canhu anahu kaana yaqra'u wuxuu ahaa inuu akrinayay fi ariiqi jidku ku akhrisan jiray qur-aanka wa can cumara bni cabdilcaziiz raximahu llahu tacaala anahu adina fiiha cumarna wou idmay cumar bni cabdilcaziiz ayb marka dariiqa haddii aan dhib kale iyo wax kale laga cabsanaynin waa lagu dhex akrin karaa bal kutubaha fiqiga iyo waxayba tilmaamayaan mararka qaar qofka haddii waqtiga oo kale uu aada u kala gara waayo kale uu ijtihaadayo inuu calaamad uga dhiga karo qiraa'adiisa calaamad inuu uga dhiga karo dadkii hore macalimiinta soomaalida laftirkoodana waa meelaha qaarkood waa ku aragnay yacni waxay ku qiyaastaan masaafada qiraa'ada ay ku qiyaasa jireen oo wuxuu leeyahay intaas tuule heblaayo ilaa tuule heblaayo socodkooda waa intii jallaad laga akriyo ama saddex jus ama saas u dhahayaan marka dad qur-aanka aada u akri jiray inay ahaayeena fahmi marka kutubaha fiqiga qaarkoodna waa ku saleeyaan ijtihaadka saas oo kale marka calaamaadkii waqtiga iyo la fahmi waayo in mararka qaar lagu calaameyso kara sidaas sida hadda annaga aan saacadda u naqaano qur-aankii waa laga dhiga karaa yan intii qadar intaas la akriyo sunnada nebigana waaba ku timidba salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo mar inta la weydiiyo la yiraahdo meeqaa u dhexaysa suxuurta iyo yacni iyo iyo iyo aadaanka markaase wuxuu leeyahay zayd ibnu thaabit qadra thalaathiina aaya intii soddon aayadood laga akriyo waa qadar marka ay garanayeen sunnadayna waa ku timid ayb marka dariiqa ku akrintiisu way bannaan tahay haddii maxduur waxyaabahaas yacni laga laga laga nabad galo qaala bnu abi daawuud waxadathanii aburabiic aburabiic azahraani qaala akhbarana bnu wahbin qaala sa'altu maalikan ayaan su-aalay can irajuli qofka yusallii tukanayo min aakhiri lleyli habeenka aakhirkiisa fayakhruju ila almasjidi masjidkuu usoo baxayaa waqad baqiya min asuurati iyadoo suuraddii ay ka hartay allatii kaana yaqra'u fiiha ou akrinayay shay-un iyadoy wax u hareen yacnii qiraa'adii waa lagu adimay waxbaa u haray suuraddii masaajidkuuna usoo socdaa inuu dariiqa ku akriya marka faqaala waxa uu yidhi maa aclamu alqiraa'ata takuunu fi ariiq ma ogi buu yidhi qiraa'ada ahaanayso dariiqa dhexdiisa jidka in lagu akriyo ma ogi aniga wa kariha daalika wouna kahday yani ma ogi dariiqa in wax lagu akriyo waa kaanahu inuu kahanayo wa hada isnaadu saxiixu can malikin radia allahu canhu faslun intaa marka wuxuu uga baxay qiraa'ada iyo makaanka qur-aanka lagu aqrinayo dabcan musqusha iyo meelahaas lama ogola lianna dikri alle meelahaas laayiq uma aha faslun fi istiqbaali fasalkani marka qiblada in loo jeesto iyo habka loo fariisanayo iyo qiraa'ada marka la aqrinayo uga hadlayo yustaxabu lilqaari'i qaariga waxaa loo sunneeyaa fii gayri salaati salaada khaarijkeeda meelaan salaaddii ahayn buu qur ayuu wax ku aqrinayaa an yastaqbila inuu u jeesto alqiblata qiblada inuu qaabilo faqad jaaa fi lxadiidi waxaa ku yimid khayru lmajaalisi fadhiyaasha ka ugu khayrka badan ma stuqbila bihi lqiblatu waa kan qiblada loola jeesto fadhi kastoo qiblada loo jeesto loogu jeesto dabari ayaa wariyey tahdiib ilaathaar iyo ibnu casaakir iyo dad badan baa marka wariyey ayb wayajlisu waa fariisanayaa mutakhashican isaga oo markaa khushuuc iska raadinayo iyo yacni cabsi oo inuu alla ukhushu isagoo alla u khushuucayo bisakiinatin wa waqaarin deganaan iyo xasilooni isagoo ku dheehan mutriqan isagoo foorarinayo ra-sahu madaxiisa marka uu qiraa'ada akrinayna madaxa hoos inuu foorariyo lianna khushuuca sidaasaa u dhow qofka fooro oo madaxiisa hoos u raariciyo khushuuca iyo khuduuca iyo kaasaa u dhow wayakuunu juluusuhu fadhigiisu wuxuu noqonayaa waxdahu keligiis fii taxsiini adabihi aadaabtiisa yacnii wanaajinteeda wa khuduucihi khuduuciisa ka juluusihi fadhigiisaoo kale ayuu ahaanayaa bayna yaday mucalimihi mucalinkiisa hortiisa sida uu ugu fadhiyo kale sidaad macalinkaaga u hor fariisanaysaoo kale ayaa markaad kaligaa tahayna aa u fariisanaysaa qur-aan akhriska fa haadaa huwa alakmalu sidaas weeyaan sida kaamilnimada badan buu yidhi walow qara'a haddii uu akhriyo qaa'iman isagoo taagan ow mudajican ama isagoo jiifo oo yacnii dhinaca dhulka u yaallo ow fii firaashihi ama gogoshiisa ow calaa gayri dalika min alaxwaali ama sidaasi ka duwanoo xaaladaha axwaasha ka mid ah jaaza waa bannaan tahay walahu ajrun buuna leeyahay walaakin duuna alwali laakiin sida hore waa ka sokay yani sida hore ajarku ku badan yahay sidaana ajar waa helaya qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaari laaayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim marka jawaaska ayuu u daliishanaa meeshaas kuwa alla xusaayaan iyagoo taagan iyagoo fadhiyo iyo iyagoo dhinacooda dhulka yaallo marka istaag waa alla waa lagu xusi karaa fadhi waa lagu xusi karaa jiifna waa lagu xusi karaa wa habata fi saxiixi can caaishata radia allahu canha waxaa saxiixa ku sugnaatay caaisha radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu ahaa yataki-u mid yacnii dangiigsanayo oo yacni xusulkiisa ama cuskanayo fii ama ku dangiigsanayo cuskanayo fii xajrii dhabtayda wa ana xaa-idun anoo xaa-idoo xayd markaa aan ahay xaa-id aan ahay fayaqra'u lqur'aana qur-aankuu akrinayay nebiga sal l slam markaas rawaahu lbukhaariyu wamuslim xadiidkan meesha u keenay inuu ku tuso qofka isagoo jiifo ama dangiigo qur-aanku inuu akrin karo ay bannaan tahay daliilkaasu ka rabaa intaas wa fii riwaayatin yaqra'u lqur'aana qur-aankuu akrinayay wa ra'suhu madaxiisana fii xajrii dhabtayda uu yahay can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal inii aqra'u lqur'aana qur-aankan akrinaya aniga fii salaatii salaadeyda dhexdeeda wa aqra-u calaa firaashii gogasheyda anoo ku jiifana waa akrinaa qur-aanka wacan caaishata radia allahu canha qaalat inii la aqra'u xisbii juskaygaan akrinaya ama wardigayga wa ana mutajicatun anoo dhinaca dhulka ii yaallo cala sariiri sariirta korkeeda aan yani jiifo mid jiifta aan ahay marka sariirtii in lagu akrin karo oo lagu akrin karo yani fadhigii istaag kulli lagu akrin karo istaaga ayaana fadhiga ayaana ugu fadli badan oo weliba qofka uu qiblada u jeesanayo madaxa foorarinayo khushuuc uu iska doondoonayo ku dadaalayo sidaas ayaa afdal ah ayb aahaartan badanna wuxuu u keenay in jiif lagu aqri karay iyo inuu ku tuso ayb faslun faidaa araada haddii uu doono ashuruuca inuu gudagalo fi lqiraa'ati qiraa'ada inuu bilaabo uu gudagalo marka uu rabo isticaada isticaadou la imaanayaayo acuudu bilaysana faqaala waxa uu dhahayaa acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiim haakadaa sidaas ayaa qaala aljumhuuru ay yidhaahdeen min alculamaa'i ah aayadda qur-aankana saasaa ku timid faidaa qara'ta alqur'aana fastacid biاllahi min ashayطaani اrajiim ayb wa qaala bacdu salafi salafka qaarkood waxay yidhaahdeen yatacawadu isticaadadiibuu la imaanayaa bacda alqiraa'ati markuu qiraa'ada dhammeeyo kadib ayuu acuudu billahi min ashayطaani اrajiim hal mar dhahayaa waxaa keenaya khilaafkaasna waxay tahay aayadda fahamkeeda aayadda siyaaqeedu waa siyaaq maadi fa idaa qara'ta haddii aada akhriso alqur'aana qur-aanka marka aada akhriso macnaheedu waa soo akhrisay waay kadib isticaado la imaw daahirkaasay u fahmeen laakiin aayadda waxaa ku jira yacni taqdiir shay maxduuf ah oo waxay tahay fa idaa qara'ta ay fa idaa aradta an taqra'a haddii aada doonto in aada akhriso idaada laftirkeedana haddii ficil maadi uu ka daba dhaco mustaqbal waa u rogtaa ayb oo idaadu waa darfun limaa yustaqbal ayb marka fa idaa qara'ta waa noqon kartaa marka aada akrinayso oo aada rabto inaad akhrisid isticaadada markaa la imaa acuudu billahi min ashaytaani arajiim markaas dheh ayb lqowlihi tacaala faida qara'ta alqur'ana fastacid billahi min ashayطaani اrajiim wataqdiiru laayati aayadda taqdiirkeeduna cinda aljumhuuri jumhuur agtooda faidaa aradta haddii aada doonto waay alqiraa'ata akrin fastacid saas macnaha wayna ku badan tahay qur-aanko yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakumaaba ka mida yani markaad salaada u istaagtaan kadib weyse doonta maaha waxay tahay faida aradtum alqiyaama ila salaati faqsiluu wujuuhakum ayb oo haddaydnan markaasna weyse qabin weliba uma sifatu tacawudi sifada oo alle lagu isticaadada loola imaanayo kamaa dakarnaa sidii aan sheegnay weeyaan oo ah acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiim sifadeedu waa taas wa kaana jamaacaat min asalafi jamaacaad salafka ka mida waxay ahaayeen yaquuluuna inay dhahayaan acuudu biاllahi الsamiici اlcaliimi min ashayطaani اrajiim walaa ba'sa bihada dhibna male tan walaakina alikhtiyaara sida la doortay huwa alwal waa sida hore oo qur-aanka uu ku yimid siyaaqa qur-aanka siduu ku yimid ayaa oo jumhuurkuna ou qaba ayaa la doortay sidaan haddii la yidhaahdana dhib ma laha uma ina mararka qaarna waxaa soo aroortay ziyaadaad acuudu billahi samiic alcaliimi min ashayطaani اrajiimi min hamzihi wa nafkihi wa nafsih iyadana waa haabit oo waa soo aroortay uma ina atacawuda isticaadadu mustaxabun xukunkeedu waa sunno laa waajibun laysa biwaajibin waajib maaha hadaad ka tagto qiraa'ada iska bilowdo waajib kama tegin dembi ma lihid laakiin sunnaad ka tagtay wa huwa mustaxabun isticaadada waa tacawudku waa mid la sunneeyo likulli qaari'in qof kasta oo akhrinayo sawaaun waxaa isku mid a kaana fi salaati salaadda inuu ku dhex jiro ow gayriha ama salaada heyrkeed inuu ku jiro haddaad bannaanka ka tahay haddaad salaada ku jirtaba inaad la timaado wa yustaxabbu waa la sunneeyaa tacawudku fi salaati salaada dhexdeeda fii kulli rakcatin ragcad kasto cala saxiixi sida saxiixa min alwajhayni labada wej cinda asxaabina agtooda ah marka cala saxiix markuu yidhaahdo waxa muqaabilu saxiix xoog saas u badan ma laha marka cala saxiix markuu leeyahay yacni ka soo horjeeda wejka kale ee hal mar baa la akrinayaa dhahaya xoog saas u badan ma laha yuu noqona wa cala alwajhi athaani wejka labaad haddaan qabanana inamaa oo laga xoog badan yahay inamaa yustaxabu fi rakcati اluulaa ragcada hore unbaa lagu sunneeyaa yacnii ragcada koowaad ayaa isticaadada la imaaneysaa midda labaad iyo midda saddexaad iyo midda afaraad iyana ma laha fain tarakahu haddii uu ka tago fain tarakahu haddii uu ka tago fi luulaa ragcada hore ataa bihi fi thaaniyati ragcada labaad ayuu la imaanayaa laakiin marka ragcadaha dhammaantood inuu intuunan faatixada gelin inuu qiraa'aha isticaadadii la yimaado waa sunno kulligood wayustaxabu waxaa la sunneeyaa atacawudu isticaadada fi takbiirati اluulaa takbiirada hore min salaati اljinaazati salaada janaazada ka mida calaa asaxi اlwajhayni labada wajkan ugu asaxnimada badan marka muqaabilu lasaxa xooguu leeyahay laakiin waa laga xoog badan yahay muqaabilu saxiixna wax saasa ma bahayaba oo aad baa looga xoog badan yahay waay hadda markaas wuxuu ka cabiray janaazada marka la tukanayo allahu akbarta hore markaad tiraahdid acuudu billahi min ashaytaan arajiim aad la imaaneysaa faatixadana toos u bilaabee bis takbiiradaas koowaad midda labaad iyo midda saddexaad iyo midda afaraad isticaada male iyada ayb waa fawaaid dheeraada oo kugu daraya marka faslun wayanbagii an yuxaafida calaa marka haddii isticaadada hadii la yidhi waa sunno haddii aada ilowday ood faatixadii guda gashay ma usoo laabanaysid marka laanna shay waajiba intaad kala goyso shay sunnaa inaad usoo laabato darteed ma la rabo haddaad ilowday oo faatixadii dhex gashay ha soo laabanin ragcada labaad uun la imaam markaas isticaadada faslun wayanbagii waxaa habboon an yuxaafida inuu ilaaliyo calaa qiraa'ati bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka aqrintiisa inuu ilaaliyo fii awali kulli suuratin suurad kasta awalkeeda marka uu aqrinayo bisinka inuu aqriyo siwaa baraa-a marka laga reebo suuratu tawba ayb oo iyada bisin ma laha fa ina akthara alculamaa'i culimada badankood qaaluu waxay yidhaahdeen inahaa aayatun waa aayad xaysu kutibat fi lmusxaf markiiba lagu qoray musxafkaba haddii lagu qoray waa aayaday dheheen culimmada badankood waqad kutibat waa la qoray bismi illaahida fii awaa'ili suwari suuradaha bilowgooda lagu qoray siwaa baraa-a marka laga reebo fa in qara'ahaa hadduu basmaladii akhriyo bisinkii kaana wuxuu ahaanayaa qaariga kaanada isimkeeda kaana qaari'uhaa waay ninka aqrinayo bisinka akhriyay wuxuu ahaanayaa mutayaqinan mid hubo qiraa'ata alkhatmati khatinka qiraa'adiisa mid hubo ayuu noqona yani wuxuu ka wadaa qur-aankaa rabtaa inaad dhammayso faatixadii baa kasoo bilowday ilaa suuratu nnaas bisinkiina waa akrinaysa meel walbo bisin le bismi illaahi araxmaan iraxiim iyaad akrinaysay markaas waa ishubtaa inaad dhammaysay khatmadii inaad dhammaysay waa ishubtaa laakiin haddaad bisinkii ka tagto oodanba akrinin warkaagii marka khilaaf baa kugu jiro inaad qur-aankii wada dhammaysay iyo in kale leanna bismillaahidii qur-aankiay ka mid tahay waana ka tagtay ma dhammaynin qur-aanka marka ma la gartay marka macnaha u ujeeda kaana mutayaqinan qiraa'at alkhatmati saas waa macnaheedu isaga hadda ka hadli maayo salaada marka lagu jiro bismi illahi raxmaan raxiim seen loo akrinaa kama hadlaayo hoos maa loo akrinaa korma saa doonta u akri ama hoos u akriso ama kor u akri qiraa u rabaa wuxuu diidaya marka in laga tagaba iyada dhanba ogow marka ad anaga salaad ka hadli mayno sir si siri ah miyaa loo akriyay ma si kor aha loo akriyay ma laga ma ka hadlayo isaga hadda wuxuu ka hadlayaa waxay tahay in la akriyaba horta bisinka ayb kaana wuxuu ahaanayaa qaari'uhaa basmalada mid ka akriyey mutayaqinan mid hubo qiraa'ata alkhatmati khatmadaas qiraa'adeeda waa hubaa aw suurati ama suuradaas inuu wada akriyey waa hubaa laakiin maalan suuratu lmuuminuun bisinka aa ka tagto qad aflax un aa ka bilowdo suuraddii inaad dhammaysay ma hubtid leanna bisinkii waa ka tagtay haddaad laakiin bisinkiina akhriso suuraddii dhammaysay suuraddaas waa hubtaa inaad dhammaysay ayb wa idaa akhalla haddii uu dhimo nuqsaamiyo bilbasmalati bisinkii kaana wuxuu noqonayaa taarikan mid ka tegay libacdi alqur'aan qur-aanka qaar ka mida cinda alakhariin culimada badankood marka masalo marka muhiima ayuu hadda ka hadlaa fa in kaanat ilqiraa'atu qiraa'adu haddii ay tahay marka qiraa'ada adiga aada akhrinayso fii wadiifatin shaqo calayhaa juclun ujro lagugu siinayo qur-aankii dhammeeyaa lagu yidhi qiraa'adii noo dhammeey khatinaa lagaa rabaa khatmo adigana marka ujraa lagu siinayaa waxaa lagu yidhi haddaad dhammayso intaasaa lagu siina hadday qiraa'adu tahay marka fii wadiifatin shaqo calayhaa juclun ujro korkeeda uu yahay kal asbaaci subcacyadoo kale wal ajzaa'i jusaska allatii calayhaa awqaafun uu yahay wa arsaaqun dad waxaa jira waqaf bixinaya waxay leeyiin meeshaan joog halkan qur-aan igu akhri bis wixii kasoo baxo meeshaas beerteyda wixii dukaankaas kasoo baxo khallada kasoo baxda dukaankaas waxaan ku bixiyey oon ku waqfay dadka qur-aanka ku dhammeeya meeshaan ama ninkii akhriya jus maalin walbo ayaa la siinaa intaasaa la yiri ayb marka hadday xaalku uu sidaas yahay kaana alictinaau in laysku kallifo bilbasmalati bisinka ashadda waa darnaane leanna xalaal inaa cuntaa rabtaaye liyastaxiqa si uu u mutaysto maa ya'khuduhu waxa uu qaadanaya yaqiinan si hubaal ah dayb daad bisinkii ka tagto shardigii wax lagugu siinaya inay wax maqan yihiin aad dhici karto adhow adigii marka halis dadka marka badanaa qof jiran baa waxaa la leeyahay qur-aanka lagu aqriya markaasuu leeyahay khatmaan rabaa aniga nacam soomaalida qidmay iska dhahaan qidmo nacam khatmay ka wadaan marka khatma qur-aankao dhan ama maro qur-aan halay saaro u leeyahay nacam qur-aankii marka waa waxay noqonaysaa ninkaasi waxbauna bixinaa waana laga rabaa wax oo shardiga waxbay kala galeen in wax la siiyo waa inuunan xaraf ka tegin haddii uu xalaal rabo inuu cuno way taasuu sheekha ka hadlaa marka ayb fa inahu idaa akhalla bihi hadduu nuqsaamiyo lam yastaxiqa shay-an waxba ma mutaysanayo min alwaqfi oo waqafkaas ah cinda man yaquulu qofka dhahaya agtiisa albasmalatu min awaa'ili suwar bisinku awaaili suwarkuu ka mid yahay qofka sidaa dhahaya haddii la qabto qowlkiisu ninkaasi waqafkaas xaq uma leh leanna waxbuu ka tegin wa haadihi tani wuxuu yihi daqiiqatun waa mas'alo daqiiq ah nafiisatun aada muhiim oo qaali ah yata-akadu alictinaa'u bihaa in laysku kalifaana ay aada u adkaanayso wa ishaacatuhaa iyo dadka in loo sheego dadka wax ku qaadanayo iyo in lagu baraarujiyo muhiim waayuu leeyahay sheekhu marka waa zaahid midda kale haddana aada buu u xalaal meerad u yahay alimaamu nawowi waxaa si tarjamadiisa lagu wariyaa alimaamu nawowi ma cuni jirin qudaarta laga keeno dimashq isagoo dimashqu wax ku bartay meeshaasu deganaa qudaartaas ama fawaakihdaasi ma cuni jirin sababta oo u diidayna waxay ahayd wuxuu dhihi jiray beerahaas awqaafay ahaayeen dad baa waqfaday waa la kala gatay marka waqafna beec ma galo marka waxay ku haystaan si xaaraan ah waqaf bay gadeen xaqna uma laha waqaf in la gado laa yubaac marka milki oo keyru saxiixu kusoo galay saas darteed in la cunaa ma banaana ayuu ayuu dhihi jiray wuxuu cuni jiray marka wax yar arsaaqi yaroo uga imaan jirtay waalidkiis oo nawaa tuuladooda laga keeni jiray ou hubo ayaa loo keeni jiray intaasuu iska barakaysan jiray uu cuni jiray marka masaa-ishan isagu aad baa ugu aada buu u baraaruji jiray kutubtiisa marka waxyaabaha sidaan oo kale aada uga hadlaa isagana ayb marka bal hadda feeri masaa-il daqiiqu ka hadlaa annaga tan waxaanoo kale waa dadk dadku waa dardaraynaa waxaanoo kale annaga bal wax ka waaweynaa baa la dardara tan xaggay joogta allahu lmustacaan ayb marka dadka qur-aanka akrinaayo iyo dadka dadka yacni khidmada iyo lacagna uga qaadanayo inay dhameeyaan waa inay dhameeyaan waxna aynan ka tegin faslun faidaa sharaca fi lqiraa'ati masaladaas marka basmaladau fasalkii hore u guntay faidaa sharaca haddii uu gudagalo fi lqiraa'ati qiraa'adii falyakun ha ahaado sha'nuhu sha'nigiisa alkhushuuca khushuuc watadabura fiirfiirin cinda alqiraa'ati qiraa'ada agteeda aad ha u fiirfiiriyo tadabur ha sameeyo wاdalaa'ilu calayhi akharu min an tuxsar dalaa-isha ama adilada kan kusoo aroorayna akharu way ka badan tahay min an tuxsara in lasoo koobo wa ashharu waa ka caannimo badan tahay wa adharu waa ka muuqasho og tahay min an tudkara in la sheega xataa fa huwa almaqsuudu wاlmatluubu tadaburku waaba maqsuudka iyo waxa la rabo wa bihi tadaburka ayaa tansharixu suduur laabuhu ay waasac ku noqdaan qur-aanka marka macaanidiisa inta la fahmo lagu tadaburo ayaa qalbigu uu ku waasac noqona wa tastaniiru lquluubu quluubtuna ay ku nuurtaa qaala allahu casa wajala alla wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan miyaynan qur'aanka fiirfiirinaynin wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka qur-aanku waa kitaab aan kugu soo dejinnay xaggaaga mubaarakun la barakeeyey liyadabbaruu aayaatihi si ay aayaadkiisa u fiirfiiriyaan waliyatadakara ulul albaab walaxaadiidu axaadiidta fiihi ku sugan tadaburka kahiiratun wa aqaawiilu salafi fiihi mashhuuratun salafka wararkooda ku saabsan tadaburkuna waa mashhuur bal yacni qur-aanka iyo kutubta waxa loo soo dejiyaba waaba in lagu tadaburo waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fowqakum utuura khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiih alimaamu alqurdubi wuxuu yidhaahdaa wadkuruu maa fiihi waa tadaburaa laga wadaa waana ulajeedooyinka kutubta oo alla usoo deji jirayba in lagu tadaburo walidaalika tadaburka maxaa ka horeeyo alfaadiisa in la barto labo macaanidiisa in la barto kadibaa tadabur la samey karaa haddii marka aadan qur-aanka tafsiirkiisaba ku dadaalin tadabur ma imaan karo marka qof walbo waa inuu samaystaa waqti qur-aanka macaanidiisa uu ku fahmo culimmadii hore waxay dhihi jireen markii ibnu taymiya la xabisay oo la xiray fii aakhiri xayaatihi markii xabsiga la dhigay wuxuu yidhi waxay ka qaadeen wax kasta oo wax ku qori karo warqadihii qalimaantii xataa dhuxusha waa ka qaadeen dhuxul dhuxushu waxbuu ku qori karaa markii sidaas ay yeeleen qur-aan akhrisoo iska bilaabay marka siddeetan iyo dhowr jeeruu dhameeyey oo qur-aanka dhameeyey wuxuu yidhi haddaan ogaa lahay waxyaabaha aan qur-aanka ka fahmay wax kale iskuma mashquuliyeen qur-aan bisaan isku mashquuli lahay fii aakhiri cumrigii marka markuu dhiman rabay suurat lqamar ayuu akrinayaa la yiri ayb marka qur-aanka macaani badanay kasoo saarayeen dadkaas hore leanna cilmigooda iyo cibaadadooda iyo dhowrsigooda aada u badnaay marka nafci badana ay ka keenayeen nin walbaa inta ay leeg tahay intaas ayuu nafci iyo tadabur ou samey karaa ayb innaga marka macnihiisii baanba ka ayaan ka caajisnay ayb dadku hadda yani waxyaabaha adduunkaasay isugu kalifayaan iyo sida aynan qur-aanka isugu kalifaynin waa la yaabeen waxaa lai sheegay yani beledkan hadda dadku waxay aada isugu kalifaan tagsigan madow qof walbaa siduu ku heli lahay ruksadiisa afar sano saddex sano ayaa waxaa la xifdinaa magaaladan qofka hadduu ka baxo waxba uma taraayo bas haddii hadda uu ka baxo magaaladan ka dhaqaaqa waxma u taraa waxba u tari maysa qur-aankii waa ku bara karaan soomaa intaas waa ku xifdi karaan macaanidiisay ku bara karaan shay kasta oo laysku kalifo oo qalbiga laga jeclaado waa la bara karaan annaga hadda waxaa laga yaabaa inaan la yaabno ibnu kathiir iyo ninkaan intaanu cilmi ah soo ku xasiliyay inaa istiraahdi haddaad dadaashid adiga oo si xoog badan aada isugu kalifto isaga yaadanba gaarin laakiin wax la yaab le waa keenay laa shaka ayb waxaana u daliila dadku siday u bartaan bahalkan xataa waxaa arkaya dadaan iskool soo dhiganin oo tacliin xataa aan u lahayn khalfiyaad oo bahalkan soo qaataya arkayna xataa khalfiye uma le tacliin luqadii ma yaqaano ingiriiska haddana waa soo qaada muxuu soo qaada dadaal badanuu gelina iyo juhdi laakiin qur-aanka in la geliyo lama rabo waa mushkil intaas waqad baata jamaacatu min asalafi jamaaco salafka kamida waxay way baryeen yatluuna habeenkiiba habeen dhan habeenkii oo dhan ay qaateen yatluuna aayatan waaxidatan iyo hal aayad bis akrinayaan yatadabbaruunaha ay ku tadaburayaan wa yuradiduunaha ay ku celcelinayaan ila asabaax ilaa waagu ka baryo waqad saciqa jamaacaatun min asalafi jamaacaad salafkii ka mid ah wayba suuxeen u leeyahay cinda alqiraa'ati qiraa'ada agteeda ayb wamaata jamaacaatuna way dhinteen oo minhum iyaga ka mida xaala alqiraa'ati iyagoo qur-aanka akrinaya cabsi darteed bay markaas la dhinteenba waqad rawaynaa can bahzi bni xakiimin waxaan ka warinay ana zuraarata bna abi awfa ataabiciya aljaliil radia allaahu canhu amahum waa u imaam noqday fii salaati alfajri salaad subax faqara'a waa akhriyay xataa idaa balaga markuu gaaray faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaidin yowmun casiir khara mayitan waa dhacay isagooba dhintayba oo riwaayadka qaar waxay leeyihiin intuu cabsaday ayaa hal mar ou neef inta qaaday oo ma soo celininba qaala bahzun fakuntu fii man xamalahu bahzu bnu xakiim dadkii meesha ka qaaday ayaan ka mid ahaayuu yidhi ayb wa kaana axmed bnu abilxawaariy radia allaahu marka tadaburkaa keenayo ka wadaa hadda wuxuu tadaburka usoo geliyey sidaas qur-aankuu la noolaanayaa mowqifkuu suuraysanaa waxa qur-aanku ka hadlayaa hortiisa imaanayaan cabsiya imaanaysa markaas alaa shaka ayb wa kaana axmed bnu abilxawaariy radia allaahu canhu wa huwa rayxaanatu shaam ayuu ahaa kama qaala abulqaasim aljunayd raximahu llahu tacaala idaa quri'a cindahu haddii agtiisa lagu aqriyo alqur'aanu qur-aanka haddii agtiisa lagu aqriyo yasiixu wa yascaqu